kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aa ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o barnaamijka caawa iyo cawayska qodobo aad u xiiso badan ayaan idinku hayaa waxaana ka mida heestaasi sidii ay ku soo baxday abwaankii sameeyey iyo qisada ka dambaysaba gadaal ayaynu ku ogaan balse aynu ku hormarno cabdishakuur qorano cali oo mar hore aad maansooyinkiisa iyo sheekooyinkiisa xiisahale ku maqasheen barnaamijka cawiyska washington ayaa haddana mar kale toddobaadkan inoo haya kaftan iyo suugaan isku lamaan oo aad u qosol badan cabdishakuur waa mid ka mida maanseyahanada dhowaanahan soomaalida u kacay ee aan marnaba laga xiisa dhicin ereyada maansooyinka uu hal abuuro ku darso oo sidii warshadda maalintii iyo habeenkii wuxuu soo tuuraa ugu yaraan afar maanso cabdishakuur waxay noogu wardambaysay isagoo yidhi gabadh aan madowgii ka tegin oon ismarin daawo oo maariin kalsooni leh ayaa meel ku garanaya cabdishakuur af magaaxshe anigii dhegaystayaashu waxaanu ku leenahay mar kale kusoo dhowo barnaamijka cawiska washington aad baad u mahadsan tahay saara waan dhowahay adiga iyo barnaamijkaada cawiska washington ba waxaale waad mahadsantihin waana dhowahay su-aasha ugu horreysa haddii aan kuu soo qadimo talow gabadhii ma soo heshay mise waa weli meelaha dee dadku inta badan imika ku kulmaa waa social mediahe gabadhii facebooka ma laga soo helay gabadhii facebooka iyo mid kale waxay ku jirtaba kolley lagama soo helo intii lasoo qabtay lama keenin waa hagaag weli waynu iska rajaynaynaayo ina maalin iska iman doonto hahe yaynu iska rajaynaynaa waan gartay inaan dhalinyaro ahay kolley kolleyba xasaawi iyo deynmaayo habluhuna inta badan dee waxay dhaqan u leeyihiin marka u horreysa inaanay inamada durtabadiiba aanay la qaadin ay yidhaahdaan warbalu kaadi marka qaar badan oo aad ka xidhiidheen facebooka bal wixii ka soo baxay horta wallaahi sahray horta gabdhana soomaaliyeed iyo waxa weeyaan weli fiican kudhasa isu adkeeyaane waa gabdho inta badan marka u horreysaa maya dhaha haye
waxaa dhacday ila inagu waxaan ila inagu waxaan matelaa nolosha caadigiiyo bini-aadamka waan garta badan wax ka samaynaa hahe sawiro gabadh reerkoodii la joogta hahe weli- weliba reerkoodu uu iska danyar yahay hahe adiga iyo hooyada la nool waktigii guurka gaadhay iyagu already inay guursata rabta wiilale ay u yimaadaan ama ay meel kala hadlaan ama isu la soo xiriiraan haddana markay u yimaadaan un maya dhihi oo mid walba iska sii socon mhm habeenka markaad saxto gabadhaasi waxay dhahdaa kii saaka waa iskaga ciyaartay beri haddii ilahay midkii aad ku dhegtay haye kii yimaadana sidii oo kaleeton bay isagana dhahdaa waan garta waa awaala warna anigana iskaga sohayo oo facebooka jooga haye yaa isio gabadh ba iska filaano gabdhehena way gabdhihi kaarana assalaamu calaykum aanu qoray haye way aragtay oo markaasi idin weliba ayadoo hadda waa calaykum salaam dhihi kartay soddon daqiiqa kuu kaadeen haye waa inaad sugto salaantii talow ma lagaa qaaday waa inaad xiiso saa u yeelato salaantu exactly markaasi haddii waxoogaa been meesha ku jacsaday aniguna de meel kan iska aaday oo markii dambe i- iisoo jawaabtay waay intii yareen hadalkii la isdhaafay kii baan isdhaafsanay oo waxaa la yidhi nayadara aynu isjukaansano waan oo garta kadibna haddii habarkaas jukaansana haddaan iscolaano aynu isjeclaan oo lagu kala booyin bahay iscay kadibna aynu isguursanin waan garta mar dambe oo adi waxoogaa kadib ah hahe gabadhii ugu soo qortay fariinoo tiri horta adigu sidaa oo xaggee kasoo jeedaa soomaalida waa tan xaggee kasoo jeedaa waan garta markaas sirdin wallahi way soo dhawaatay ee intaad dhulka u ammaanto bahal gabay ooda kaga qaad waaba gabadh ku tooyanaysa wuxuu yidhi marka doole iyo wardheer iyo dig iyo jarar duleedkeeda dahariya danood iyo dalaad saafan dacalkeeda dooxyadii goday iyo afdheer wediga diishiisa dulihii nogbeed iyo halkuu geela nagu daaqo yaa dalxiis ku taylay adduun daawi kala roone u danee naftaado iraac waan ku daadiina halkaasaana ka imid dalxiis inaan kuu geyn lahaaye adiguna adoo naftaada u danaynaya isoo waa raac naftaada weli u danaynayaa haye waan garta waa kuwa gabdhihii soomaalida adiga laga soo taagay haye markaasa waxay tiri diina war waxaad ka sheekaynaysa iyo geel iyo iyo maxaan ku dhahay baadi iyo waxaa iyo waxuma socde kasii daabay waan gart markaasaan dabcadiina inaan geelin in wax iska orday uusan ahayn waxaa tanacsi leeyahay oo uu guri qurux badan intii la dhiso oo geela caanaha laga soo liso oo docda la isu dhigo oo dooko lagu qutimiyo halkaa ay caanaha iyadoo jifto dardarsan baa dabcan u tilmaamo darsi Hay. haye waxaan idhi daydhan uguba oo daran cuniya dircad wada hoora oo wada dunuunici ayaan kuu dambarin lahaa caana dambaraan kaaga lisi lahaa ha kuwaasaan kuu dambarin lahaa doobka yaal docdaadan agaan kuu dardari lahaa doobke waa kan caanaha lagu hooriyo- Waa doobigii, lagu- ha, he.
Ha. doobka yaal docdaadan agaan kuu dardari lahaye dadnimiyo haddii darajiyo iyo magac sanaa dooni deg deg uu soo daba rucle duul gobaan ahay mar walba intaa dambaa gabadha ka xanaajinaysa marka hore waa adigaa moogtahay de adigii baa isfaaninayo markaasay inantiina ku leedahay de waa yeelkada waa isdheer adkaydo waa qabka soomaalida ku jira haye marka xagga dambe kaga daro Mhm.
ee wuxuu deg deg umay dhihun warkan ku amraya muxuu ahaa haye war waxa anigu waxba meel lama soco jiraa anigu maxaan ku dhahay reer keliga baa la jooga alxamdulilah aniga meesha ay deg deg ay ilaa balaayan waday hahe reerki baan xasuustayba inuu sidiisaba reer yahay baa jira reerkuna waa reer gudano kulle gabadh haddii waxaan kasoo qaadanay inay la joogto gabadhii baan reerkii u uriyay waxay nahay reerkii waa la joogtaa baan ka dhigay haye Ay, reer keliga baa joogaa Mhm.
oo waad ku tiran tahay oo kale dulsaar baaba tahay dulsaar baaba tahay Waan gartay.
dulsaar baad ku tahay reer isqaba toban diraacood hooyadii aadee dabadhe reer dhawa maxay yaa ka dhigay maxaa ku dhahay qoyska waa isqaban uga dhigay waan garta dulsaar baad ku tahay reer isqaba toban diraacoode isku daala waalidka kollay diracyadaadii baradaad ku duuduu baradadan ku duuduubantiiyo dibaddan aad jiifto waxaan kuugu doorini lahaa daar aad leedahay haddii aadan daydiyaan aqoon adigu dookaaga annagaa ku soo dooranay haiska kaydibine inta aad duq noqon layd adoo nolol darkeed joogsan inakeen deegaanta inakeen deegaantii nimcada daaqna dhinacaana xaagaan u kacan intaad meesha iska gaboobi lahayd gabadhiiba way xanaaq way ma- markii dambe haddana yasasabay onaa sidan mehe waxa waan iska lahaa inta dambe waxba qoomisi sidan annagu hadalkii wadna waxay tirniyo egi wixii egi ka dambeeya hadal ma kare hargab bay ahayo waana yar qandhaysanahay bal mar kale inooga dhig waan garta fursadtaan meeshaana keenay haye waxaan w- si aan usoo jiitay wy waxaan waxaan gabadhiiba uga dhigayba hargabkan iyo duumadan iyo waxanba inaynan la-aan wixii moogtaa sabay halkaasa gabadh baan ka bilaabay durayguba cidladuu kaa helay baad tiri ha haye anu anu gabaygaan sii watayba waan garta ha maxaan ku dhahay hargab iyo malaria ay haysay bulshada kale nooga dhig yaa gabayga siksi bilowday haye meeshuu buu ii yaallaa isagoo iga dhammaan maayay haye waxaan idhi duumi duumi iyo waxay duray dhibaan doobka oo keliya duumo iyo waxay Adigaa du- duumo waxay iyo duray dhibaan duraygu duraygu markaa waa hargab duumaduna waa malaariyada hahe duume iyo waxay duray dhibaan doobabkoo qure adigaa dawiya iigu filan duugme iyo baane aniguna daryeelka leh ayaan kula dul taagnaane dabayshiyo waxaad iga huwani dayradhaafyada eh oo waa ducayn calaf haddii laygu kaa dare eh dhanna adiga oon dayin tartiib dacaska soo qaado
inantu gabadhi markaas ha marka lagu sii kala xanaaqayo shibaba iska jiray haye taa markaasii baa ugu dambaysay haddii in isguursan doonaan iyo in isguursan doonaan sheekaro maxay hahe waana awa waana awaala mar hore waa gabdhaha soomaaliyeed ee adkayn haya ee ayaguna kuwa kasana aysaa usoo ayaa ayaa la mala awaal maansa ah ayaa oo la mala awaalayaa Saxiix.
oo kala abuurkeedu waxba iska sawirtaan duni kale iska tegayaan oo kas halkaas ku- kula macaamil nolosha waana dee way jirtaa tan oo kaleete dadkeenu boqolkiiba dadkan sidaan ku sugan yihin markaa dee inantii waxaa tiri eh, duumo iyo waxay dura- durayguba helaan doobabkoo qura markaa Ah.
barandaha duuduubantaad hargabkaba ka qaaday dabayshana aanaad iga huwan lahayd baa tiri dabeeta anaga huwan lahayd barandadana waxaan kugu doorin lahaa daar aad leedahay Cajiib.
saarta ku tahay ee dirac iyo isku kharibana adduun aad leedahay ku siin lahay inakeen marka xagga u dambaysa Mhm.
man inay waxba kaga daraa oo dhahaan deg deg oo soo daba ruclaya haweenkuna amarka way necab yihin waa hagaag hantidaasi faraha badan iyo nimcadaasi aad gabadha u sheegtay inaad siin doonto haddii ay reerkooda ka soo tagto ay adiga ku soo raacdo background check baanu ku soo samaynaynaa arrimahaasina hablahaan u daayey toddobaadka dambe iyo qaybo kale oo aad u xiiso badan oo maansooyin kaftan u badan aad ku maqli doontaan weli waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka caweyska washington
Oh,
waxaynaan ka soo noqon dalka kanada oo beryahan dambe la sheegay in jacaylku fadhfadhiyo oo uu soo dhoweyn badan ka helay haddana anu baaqo abwaan sahal cabdilaahi buulle abwaan sahal buulle heese badan oo uu leeyahay ayay qaadaan fanaaniin caana kuwo kalena fanaaniin cusub oo hadda soo baxday ayaa dabcan ku luuqeeya sidaasoo ay tahayna waxaa jira suugaan badan oo uu leeyahay oo aan weli la qaadin haddana aan kala dhicin oo dhammaantood xul ah maalmihii lasoo dhaafay ayaan rogrogay oo aan dhex qaaday kaydka suugaanta abwaan sahal waxaana toddobaadkan kusoo marti qaaday barnaamijka caweyska washington abwaan sahal cabdilaahi buulle kusoo dhowo barnaamijka caweyska waan dhowahay sahraay walaal waan dhowahay bal marka ugu horreysa aan ku bilowna ee tirinta suugaanta maxaad ka bilowday ma jacayl mise guubaabo kale markii aniga iigu horreysay wax aniga uun ah ma ahayn aanu saaxiib ahayn oo ogaas lagu naanaysi jiray oo aada u qiimo badnaaba wuxuu waxaa ma garanaysaay aan ka yeelo dareemay nugeyl fara badan habeen kasta isagoo gabadh ka cabanaya haye baanu kulmi jirnay markaasaan hal gabadh buuna ka wada cabanaya habeen kasta moogtaha way igu yara calaa calaa oo way igu xangarsadaa markaasuu dhahaa niyo sidan ay haysataa marka Ma- wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo gabadhana dee sheeka ka dhexaysa sidaan u fahmay sax ha ha ha ha marka Marka- een, sidii caadadu ahayd buu habeenkiisa soo yara afgaran waaniyo habeenkuu waayaba intuu kuu soo noqdo idhahdaa saasay xudhaceen ha maalintii dambe ma garanaysaa la kaftamay oo waxaan ku lahaa daway caashiqa u tahay canaanta iyo kaylada iyo cadhada ku dabeed qalbiga waxaan lahaa bal is- iska xanaajinayo maxaa tiri daway caashiqa u tahay haye canaanta iyo kaylada iyo cadhada ku dabeed qalbiga cadhada ku dabiib qalbiga ay marka kamid bay ahayd inankii Way- markaa muxuu ku yidhi macnaantiibuu isna ku dabiibay mise wuxuu yidhi maye baasha kubadda dhulka hala dhigo inay u shaqaysay baan weliba umalaynaya saan saan filayo marka ee, canaanta kor u qaado ku dabiib qalbiga aad ka bilowday ma laga yaabaa suugaantaadii sahalow inay u wada badato jiq ku sii maya xabadaasaa baa ugu dambeysay sida xaqiiqada ah haye sida xaqiiqada ah heellooyin iyo maansooyin iyo gabayo kale mhm oo aan anigu cabanayo sidii saaxiibkay marka ninkii saaxiibka arrinkeed ku dhaliilaysay adigiibuu ku soo maray mar kale aada iyo aad aada iyo aad waan gartay maxaad tiri adiguna maxaad isku dabiibtay Een, waxa weeye uun kolley way badnaayeen waxaan ka xas- waxaan ka xasuusinayaa mid la yidhaahdo durdurada xasuusta Mhm.
anoo durdurada xasuusta xiskayga dabaalanaya ayaan webiyada dareenka jacaylka la qidi dhexdooda dawaafkii iyo manaamku waxa uu iga dulgeeyey qalbiyo kala durugsan maanta oo ay dani kala xadaysay xudoodaha kala dabraaya maraanu dhexaynin deyrku iyagoo wadayaalo daarad kalgacal isku daawanaya oo uu mixibada da-aysa xiisuhu ka dabqaadanayo ya salaam jaleecada dibu jaleeca duxdii nolosha iyo iftiinka ayaamaha darajadooda anuu ku ildogsanaya dalxiiskayga iyo maqnaanta akhyaar joogtoon dareemin hirkaan la dabaaldegayo ayaa iga damisay nuurkabuyi garabka iga taabteen way dhaheen haye "Is- iska waran anigoo xasuus fiican ku jira waayahay W- wuxuu ka sheekeynayaa uun qof markaa qof aan hayn kale oo weliba isagoo intuu xasuustay xilli ay wada joogeen oo bersamaada waad niyeysatay markaa waxaad tiri qalbiyadan kala durugsan ee duruufuhu kala xabiseen oo meel intay isla joogaan kalgacaylkuna saa u dararayo ayaan maaragtay niyeynaya So- iyo xasuustii iga soo saareen haye de markaas wadi ma waxbaa jiraya waa lagu kala cararay waan gartay marka ee, heesihii jacaylka hore ma ugu sii socotay oo maansooyin kalema ka tirisay waa badan yihiin waxaan kula wadaagayaa miski ruux ah haye wuxuu yidhi cirka oo sagal muujay ilaa muunada saaray midabkeeda la moodiye ma waa ogsadayba muuse dhoolla caddaysa xishoodkay la yarmaadto ma hoshuu dhaliyaaye ma jacaylka la sheegee nafta maamulaya iyadii buu leeya ma jacaylkiiba haye ma jacaylka la sheegee nafta maamulaya markay weedhi tiraahdo codkeedaan maqlayaana waan macansanayaaye macanbuushii ciidkiiyo midhihii dalka hoyiye malabkii shinnida haye sida ay mangu hawray meel fog ruuxdu carfoonka ka dareenta masaafo malyan jeerka udgoone miska ruuxa miya quruxdeeda marlayna mama yeesho dhigeede ma dadkii jannadii iyo xoorlacayntii maqnaydoo manaam laygu tusaa dee muuji Ay, ma garan weydaa ma
inanta inanta udgoonka aad moodda inay mawliid ka timid ee quruxdeeda aan dadkao dhami lahayn ee hadalkeedu sida malabkii doocaanku ugu qulqulayo dee ilaa hadda waxay tahay adaa lagaa sugayaa sahlow waa eranayn hablaha soomaaliyeed qaaliga ah kamid ah waan gartay waxaa la yidhaahdaa shaamareer shaamareer waxay leedahay shabka daaladhado ku shakaalanayo tabcad iyo shambiris daruuraha ku shiray libdha sheeda bari ilays kaga shidoo dhistii lagu shaqliyo naqa sheelmay iyo ubax iyo shimbiro dhabu sharaxbayo shinnidu iyo dhurduhu soo shaqo tegeen shacnigiyo jawiga shaamareer kale ee qalbiyada sharfan ee isku caana suban waa bileeshigeed soo shaacbaxdee shabadii hay qurxani ilwaadaadu shamis shishay kula jirtaa kaan sheegaye dayixii shir yimi qorax sheeqitaay durdurada shubnee dhoodiga shaksiga gugasha hidaabadda uga shakiyo kaymaha shuqdaa ugaadh shaambiso wagan shooriyaa shinsanaayo oo lilaax iyo shabeel kala shawrayaan laydha shalanshalaxada manka shabashabayn shalweynaysa ay udug iyo shifi iyo carab sheegayso nimco lagu shugriyo colaad iyo shibiyo sharne aanu jirin shacniga iyo jawiga shaamareer kale qalbiyada sharfan ee isku caana shuban waa bilic shinkeed soo shaabaxdee shabadii hay qurxani ilwaadaadu shamis shishay kaba jirtaa ta aan sheegaye dayixii shir yimi qorax sheeqisaay sahlow marka ma isku gabadh qurhuun baad u tirisay maansadan shaamareer iyo tii ka horreysay ee inantii hunguri dhubuqda ahayd mise maya waa hal gabadh qaali dabiciiyo xishood qaniyaan anigu kuu qiray quruxda niyaddaay haye midaan qaybsiga qaayaha nololeed jada ka qabeen qalbiga ku suntaay orsuul bantaan qacdaan eegaba rumaati u farxoo jacayle qabtaay midda quraheen satriga ku qoraay qiimo badantaan anigu ku qancay ku qushuucaye kaalay qalasho yaa salaam marka gabadha sehlow ma iscalfateen mise weli maaragtay hawsha waa socotaa maya weli weli waxaan garanaysaay waa hagaagaysa insha allah e marka suugaantaada waxaa jirta fanaaniin caanihii heese ay qaadaan intaan aqaano cawaale aadan ka mid yahay bal heesaha aynu ka soo hadalnay qaar ilaa hadda muusig iyo cod loo tumay ma ku jiraan may laakiin heeso badan oo kale oo la qaaday baa jira oo aan kuwan ahayn laakiin waxaa kamid ah ubaxa doolo oo uu qaado cawaale aadan daheeye aadna waa u salaamaya saaxiibkay in aada u qiimo badan oo aada aan isugu dhownahay weye waa tahay aynu wada dhegaysanay heestaasi ubaxa doollo iyo codka fanaanka cawaale aadan waa tahay intaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi gebagabadii barnaamijka ayaynu ku dhownahay heesaad noo soo qaban lahayd oo aynu dhegaystayaasha ku dhaafno toddobaadkan mi jirtaa waxaan anugu laakiin kusoo xuli lahaa xariir hahe heesta xariir la yidhahday cabdicashis cali ciise qaado iskilaaji saaxiibkay weeye weliba hadda ma magaalo ugula sugan yahay aad baa noogu salaamaya waa hagaag dhegaystayaal toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii amba qaadi doonaa badweynta suugaanta jacaylka u badan ee abwaan sahal cabdilaahi buulle caawana aniga iyo martidayduba waxaanu idinkaga tegaynaa codka dahabiga ah ee fanaanka cabdicasiis ciise iskalaaji waa sahre ciidla nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.